galab wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoad joogtaanba haatanna muqdisho magaalada muqdisho ee agagaarkeeda waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay dad door ah oo shacab ah kuwaas oo ay ku jireen dad nadiifinaya waddooyinka deegaanka la foole sidoo kale waxaa xalay muqdisho lagu dilay dhowr qof oo uu ku jiro qof ka shaqeeya arrimaha gargaarka haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dilalkaasi kala duwan waxaa inoo haya islamarkaana haatan khadka telefoonka si toosa ugaga jira magaalada muqdisho waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ugu horreynba bal cabdiqaadir haddaad faahfaahin naga siiso bal dilalka iyose wax u dhaceen haddaad naga siiso faahfaahin
hadda hakeen waa mahadsan tahay gaari kuwa raaxada loo yaqaan tari arsadka oo saaraayeen saraakiil sargaal ka tirsan ciidanka xooga dalka iyo ilaalaa la socotay ayaa qarax lagula eegtay deegaanka kilomitr saddex iyo toban ee degmada kaxda halkaa waxaa ku geeriyooday sargaal ka tirsanaa ciidanka xooga dalka oo magaciisa lagu sheegay indhaceel iyo saddex qof oo laba kamid ay ahaayeen ilaaladiisa mid kalena uu dhaawac soo gaaray waxaa dadka dhinta kamid ahaa arday kasoo baxay goobaha waxbarashada deegaanka xilligaasna maraya wadada balse qaraxa la kulmay maamulka degmada kaxda oo aan la hadlay waktiyo kala duwan marka wadaan kadib iyo dad goobjoogaan waxay ii sheegeen in gaarigan kuwa raawatay sargaalkan ka tirsanaa ciidanka xooga dalka kana yimid gobolka shabeellada hoose qarax lagula eegtay xilli uu marayay kilomitr saddex iyo toban oo degmada kaxda ee udhexeysa deegaanka sinka dheer iyo ss control afgooye muqdisho waan gartay cabdiqaadir soo gaaray askari kamid ah ee ilaaladiisii sargaalka geeriyooday waayo cabdiqaadir qaraxu suu u dhacay ma isagoo jidka marayaa lala eegtay saa tilmaantay mise gaadhiguu ugu xidhnaa ma wadadaa loogu aasay suu u dhacay qaraxu
inkastoo hay-adaha amniga iyo qolooyinka qaabilsan qaraxyada weli tafaasiilasa maamulka degmada dadka deegaanku waxay sheegayaan in qarax
cabdiqaadir may maqlaysaa
si fiican baan ku maqla hadda waayahay haye
inkastoo hay-adaha amniga aysan weli si faahfaahsan cabdixakiin aysan kaga hadlin laakiin maamulka deegaanka iyo dad goobjoogayaala waxay sheegayaan in qaraxu ahaa miino dhulka lagu aasay gaarigan uu watay sargaalkan ka tirsan ciidanka xoogana xilliga goobta marayay lala eegtay oo ay u muuqatay inay tahay qaraxyada laga hago meelaha fogfog oo inta badan la dhiga wadada hareeraheeda sidaas ayuu u muuqda qaraxa sida dadka deegaanka iyo maamulka deegaanku ay u sheegeen v waan gartay geesta kale haddaynu eegno saacadihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho iyo agagaaraheeda waxaa ka dhacay dilal kala duwan oo loo geystay dadweyne kala duwan saan xagga horeba kusoo sheegnay bal haddaa taa faahfaahin naga siiso weeraradii ugu dambeeyey dilalkii ugu dambeeyey se u dhaceen
barqanimadii maanta qof ganacsado ah ayaa lagu dilay suuqa degmada xamarweyne gaar ahaan halka loo yaqaano afar irdood wuxuu ahaa dadka ka ganacsada dharka macmalka dib loo sii iibiyo huudheyda loo yaqaan afar irdoodku waa meel mashquul badan oo aad u cakirin marka laga hadlayo isku socodka dhalinyaro hubaysan oo bastoolada wadata ayaa toogatay qofka ganacsadaha kadibna goobta ay ka baxsadeen sida ii sheegeen qaar kamid a ganacsatada dadka goobjoogayaalka ahaa habeennimadii xalay xaafada n b c ee degmada hodan abdaxakeen waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ahaa dhakhtar ahaa oo kamid ahaa dadka waxbartay islamarkaana u shaqeynay mid kamid a hay-adaha samafalka oo magaciisa xasan cumar lagu sheegay sidoo kale shalay waxaa jirtay in iskuday dil uu ka badbaaday guddoomiyaha waaxda barwaaqo ee degmada hilwaa oo dhaawac soo gaaray isaga iyo askari ilaalu ahaa oo al-shabaab weeraray ku qaadeen xilli uu ku sugnaa barwaaqo isla degmada hilwaa uu ka ahaa guddoomiye waaxeedka waxaa sidoo kale jiray cabdaxakin shalay wararka alkabeelile qaybka ahaa in dad ka shaqeynaya nadaafada deegaanka la foolay xaawo cabdilta udhexaysa ilaa sagaal qof oo haween u badnaa halkaas lagu laayay islamarkaana khasaare xoog laho dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay marka loo eego dadkaas shacabka ahaa oo dhammaantoodba rasaas orda loo qaada halkaasi lagu laayay marka wan gartay haddaan ku weydiiyo cabdiqaadir dabcan de waa weeraro kala duwan oo hadday noqotay qaraxaasi la foolo ka dhacay ama weerarka aan idhaahdo dadkii jidka nadiifinaya hadday noqoto weeraradan kala duwan ee dadka dadweynaha kala duwan lagu beegsaday cid loo qabtay iyo inay maamulka iyo mas-uuliyiinta iyo hay-adaha ammaanku ay ka hadleen wax ka soo saareen ma la hayaa
dowladda soomaaliya marka laga reebo warkii ugu dambeeyey hay-adaha amniga gaar ahaan boolisku ay kaga hadleen dilkii xildhibaan cusmaan albi boqore laba maalin ka hor oo ay sheegeen in laba qof loo soo qabtay ma jiro dilalkan iyo weerarkii shalay dadka shacabka lagu laayo sargaalkan goor dhaweed lagu dilay duleedka muqdisho qofka lagu dila hamarweyne sargaalkan hilwa ee ka badbaada iskudayga dilka arrimahaas oo dhan wiilka dhalinyarada samafale xalay lagu dilay degmada hodan wax tafaasiil ah oo hay-adaha amnigu ay ka bixiyeen ama wax loo soo qabtay oo lala wadaagay saxaafadda cabdixakiin ilaa hadda ma jirto dowladdu maalmihii dambe waxay waday dadaalo ay ku doonayso xaqiijinta amniga magaalada oo weli u muuqda in dowladdu aysan ku guuleysan waxaa jirtay in dhowr jeer oo hore taliska ciidanka boolisku ay soo bandhigayeen dhalinyaro loo tababarayay askar ku-biiritaanka ciidanka booliska tababaro kala duwan qaadanaya mar walbana warbaahinta iyo muuqaalbaahiyaasha lagu soo bandhigayo oo lagu sheegayo xaqiijinta iyo xasilinta amniga magaalada taliska ciidankana dhowr jeer uga hadlay iyo duqa magaalada laakiin weli waxaa muuqata in xasilinta muqdisho aysan xukuumadda ku guuleysan gaar ahaan gobolka banaadir aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaaalkaas waxaa warihayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo si toosa khadka telefoonka magaaladaasi muqdisho ugaga jiray islamarkaana warbixina naga siinaya wararkii ugu dambeeyay dhinaca ammaanka ee magaalada muqdisho halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo oo idinka soo gaaraysa v o a washington